أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أما bعd waxaan soo haynay tafsiiru suurati huud aayadda sagaashan iyo lixaad ayaa casharkeenna caawa insha allahu tacaala uu ka bilaabmayaa suuradda qisaska ambiyada ayay kasoo hadlaysay iyo ambiyada dacwadoodu waxay ku salaysnayd iyo ilaahay subxaanahu watacaala sida uu u kala saarayay labada qolo xaqay baatilka kala wadato qisaskaas baa marka weli socdo qisadii ugu dambeysay nebiyullaahi muusaa iyo fircawn wixii iyaga dhex maray ayaa si kooban halkan alla uga hadlayaa suuratulcaraaf iyo meelo kalena waa kusoo marnay marka alla subxaanahu watacaala waxa uu yidhi walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe arsalnaa muusaa muusaan dirnay biaayaatinaa aayaadkeennii mucjizaadkeennii baan la dirnay iyo wa sultaanin xujo ayaan la dirnay xujada oo mubiinin cad ilaa fircawna fircawn intii ka baanu u dirnay iyo wa malaa'ihi kooxdiisii faattabacuu waxay raaceen fircawn qoomkiisii amra fircawna fircawn ama sha'nigiisii iyo xaalkiisii bay raaceen wamaa amru fircawna fircawn sha'nigiisa iyo xaalkiisana ma ahan birashiidin mid toosan ama bimurshidin kuwa xanuuninaya ma aha yaqdumu wou horkacayaa qowmahu qowmkiisii buu horkacayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fa awrada wuu aroorinayaayo waa gelinayaa hum iyaga annaara naar ayuu gelinayaa wa bi-sa waxaa baas lahaaday oo xun alwirdu aroor ama makaanu aroor makaanu gelid ayaa baas lahaatay almawruudu ee la galo dhexdiisa la galo wa utbicuu waa la raaciyey fii haadihi tan dhexdeeda lacnatan lacnad ayaa lagu raaciyey adduunyadan dhexdeeda wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana lacnad ayaa lagu raaciyey bi-sa waxaa baas lahaaday alrifdu alcawnu kaalmo ayaa baas lahaatay almarfuudu loogu kaalmeeyo marka nabiyullaahi muusa iyo fircawn qisadoodii baa sidaa kooban alla subxaanahu watacaala uga hadlay marka alla wuxuu leeyahay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe arsalnaa muusaa muusaan dirnay biaayaatinaa aayaadkeennaan la dirnay aayaadkana mucjizaadkii baa laga wadaa oo suuratul israa aan ugu tegi doonno insha allahu tacaala walaqad aataynaa muusaa tisca aayaatin bayinaatin iyo wa sultaanin xujo towraad baa ilaahay siiyo kitaab xaq iyo baatil kala caddeeyo axkaamtii ay ku jirto xujada oo mubiinin cad ayaan siinay oo aada u cad caddaynayso ilaa fircawna fircawn ayaan u dirnay iyo wamala-ihii kooxdiisa marka ilaahay markuu xujada la diraayo oo fircawn iyo qoomkiisa xujada la yacnii loo nabiyullaahi muusa uu xujo u siinayo oo fircawn iyo qoomkiisa markii loo dirayay xujada loo siinayay waxay ahayd ama meeshaa waxaan ka fahmaynaa ahmiyadda uu leeyahay xujada iyo cilmiga oo qofku marka uu meel ama dacwo ugu socdo ama uu yahay qof fariin gudbinayo fariintaas uu gudbinayo inuu fahamsan yahay oo yacnii weliba uu ka fahamsan yahay macnaha ay xambaarsan tahay iyo natiijadeeda iyo wax badan haddii wax laga su-aalay inuu jawaabi karo sidaa marka in cilmigu aad iyo aada muhim u yahay baa aayaddu ay tilmaameen lianna alla maalan la dirnayna ma dhihin ciidanaan ku darnayna ma dhihin bal waxa uu yidhi aayaad mucjizaad lagu garta inuu xaq ku socdo iyo xujaa la siiyey walidaalika xujadii markuu la ag tegay ee uu markaa kaga dhawaajiyey fircown korkiisa waa kii suuratu shucaraa baan ugu tegaynaayo ilaa markii dambe marka uu yidhi qaala uu yidhi qaala wlow ji'tuka bishayin mubiin ilaa yacnii xujo cad miyaanan kuula imaanin meeluu u dhaqaaqa markuu waayey ayaa wuxuu yidhi xabsi iyo waxba ugu goodiyey markaasi uu ku dhibay ayuu ku dhibay ayb ilaa fircawna fircawn intii ka abaanu ula dirnay xujadaas iyo aayaadkaas iyo wamala-ihi fircawn kooxdiisi fatabacuu amra fircawna reer fircawn waxay raaceen amra fircawna fircawn xaalkiisii iyo sha'nigiisii iyo dariiqiisii bay raaceen wamaa amru fircawna fircawn dariiqiisana ma aha birashiidin mid toosan maaha oo isagu inkastoo uu yidhi wamaa ahdiikum ilaa sabiila rashaad haddana marka yacnii jidkiisu jid habaaw abuu ahaa oo ma toosna allah subxaanahu watacaala uu leeyahay yaqdumu ey yataqadamu waa hormarayaa qowmahu qowmkiisa ayuu horkacayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha qowmkiisiibuu horkacayaa qiyaamaha sidii uu adduunyada baatilka oo ugu horkacayay ayuu qiyaamihiina u horkacayaa fa awradahum wuxuu geliyey wuxuu gelinayaa annaara naartii buu aroorinayaa oo dalaq ku siinayaa wa bi-sa alla xumaa oo baasba oo baas leh alwirdu meel loo arooraa baas leh yacnii alwirdu marka waa ficlun oo marka macnuhu uu yahay makaanu aroor ayb almawrudu ee loo arooro ayb marka dadka dabcan sidan tacbiirkan qur-aanka wuxuu uga cabirayaa meelaha loo arooro biyo iyo baad iyo waxbaa laga raadsadaayo dadku waa ku farxaan markay ceel arkaan oo biyo iyo waxbay u aadaanayo xoolahooday ka waraabsadaan iyagaa biyo ka cabo nimankani marka meesha ay ka biyo cabayaan oo fircown uu gey doono waa cadaab cadaabkaas baa marka baasle buu leeyahay allah subxaanahu watacaala ayb meesha marka aayadda waxaa laga garanaa iyadana darsiga laga qaadanaya waxay tahay dadka atbaacda iyo matbuuciinta ninkii adduunyada adiga ah ku raacday oo dariiqiisii raacday oo ku hogaamiyey shar hadduu kugu hogaamiyeyna qiyaamo isagaa dabada qabsanaysaa oo isagii baa ku horkacayo naar buu ku horkacayaa oo allah wuxuu yidhi wajacalnaahum a'imatan yadcuuna ila annaar wa yowma alqiyaamati laa yunsaruun adduunka markii la joogayna naar buu u horkacayay ile kufri iyo asbaabtii naartu ku waday qiyaamo markii la tagana si xisi ah buu naarta ula tegayaa marka qofka qofka uu raacayo waa inuu ka fiirsado ee uunan noqonin qof iska haya raac ah wixii la yidhaahdaba iska uun raaco inaanu noqonin ta labaadoo kale qofka waxaa laga rabaa waxa uu wax ku raacayo maxay yihiin inuu yidhaahdo dib u fiiriya ilaahay caqli buu ku siiyey carab aa wax ku su-aashuu ku siiyey wax badan inaad fiiriso inta aadan fal iyo wax samaynin ama aadan mabda' qaadanin horta mabda-aani muxuu yahay in aad marka loo rogrogo ayay u baahan tahay haddii kale qiyaamaha unbaa dadkaasi kii adiga ku duufsaday unbaad dabagelaysaa haddaad dad wanaagsan ku dayatayna iyagaad raacaysaa wa utbicuu waa la raaciyey fii haadihi tan dhexdeeda adduunyadaa loo jeedaa lacnatan lacnad ayaa la raaciyey wa yowma alqiyaamati wa fii yowmi alqiyaamati maalinta qiyaamo dhexdeedana lacnatan ayaa la raaciyey adduunkii markay ka baxayeenna halaag iyo lacnad baa laysugu daray qiyaamuhuna lacnad iyo halaag yaa laysugu darayaa wa bisa bisa waxaa baas leh waxaa baas lahaaday alrifdu kaalmo alcawnu kaalmo ayaa baas leh almarfuudu yacni loogu kaalmeeyo macnuhuna marka waxay tahay alrifdu almarfuud labadan lacnad ee isdaba taallo ayaa baas leh oo midan dambe iyadoo awalba adduunyadii lagu soo lacnaday ayaa mid kale loogu daray labadan marka lacnad iskaalmaysashadoodu wax aad iyo aada u foolxun waayo iyadan ayb oo midii adduunyada mid kale u raacday waa midani marka middaa kale fangalaysaa oo ay la socotaa meeshaasi marka waxaad dareemaysaa qur-aanka tacbiirkiisa inuu aad u cajiib badan yahay ayb meeshii horena waa bi-sal wirdul mawruud meeshuu ku arooriyey meeshaas waay meeshan dambena labadan lacnad dhibkooda ayaa waxaa laga cabiray bisa rifd lmarfuud laba iskaalmaynayaa laga dhigay ee qofkuna qofka uu kaalmaysanayo garab buu ka rabaa maahane ee inuu uga sii dara ma rabo laakiin labadan lacnadood middan dambe midii horey uga sii daraysaa saasay marka u baas leeyihiin dalika min anbaa'i اlquraa naqusuhu calayka minha qaa'imu waxasiid dalika kaagaasi min anbaa'i lquraa qaryooyinka akhbaarteeda xaal ou ka ahaaday naqusu waan qisaynaynaa hu isaga calayka korkaagan ku qisaynaynaa minhaa iyaga iyo iyada ayuu ka mid ahaaday qaryooyinkii qaa'imun mid taagan baa ka mid ah iyo waxasiidun mid la shafay ayaa ka mid ah wamaa dalamnaa ma dulminin hum iyaga walaakiin lagu noqoyee dalamuu anfusahum nafahoodii bay dulmiyeen famaa aghnad ma tarin canhum iyaga xaggooda aalihatuhum macbuudyaalkoodii ay caabudayeen allatii macbuudyaalka oo yadcuuna ay tuugayeen ay caabudayeen min duunillaahi alla sokadiisa min shay-in ay shay-an waxba uma tarin inaba ha yaraatee lamaa markii jaa-a uu yimid amru rabbika rabbiga cadaabkiisa markuu yimid wamaa zaaduuhum mana aynan u kordhinin iyaga gayra tatbiibin khasaaro maahe wax kale uma aynan kordhinin ayb meeshaanna marka qisooyinkii baa marka la gebagabaynayaa wixii laga faa-iideysanayaa alla uu noo tilmaamaya oo alla wuxuu yidhi dalika kaagaasi min anbaa'i lgeybi qeybka min anbaa'i lquraa qaryooyinkii min anbaa'i ahli lquraa magaalooyinkii dadkii deganaa akhbaartoodii xaal ay tahay naqusu waan qisaynaynaa hu isaga caleyka korkaagan ku qisaynaynaa minhaa min alquraa qaryooyinkii waxaa ka mid a qaa'imun mid taagan mid taaganoo dadkeedii inta la baabi'iyey guryihii ay laakiin taagan yihiin oon guryihii la baabi'inin iyo waxasiidun ayaa ka mid a mid la guray oo la shafayo dadkeediina la baabi'iyey iyadiina raasas uun ay ka harheen iyo raadad uun meeshaan waa la joogi jiray uun ah ay ka harheen intaba waa isu jiraan intaba waa isugu jiraan middaan ilaahay uu reebayo subxaanahu wa tacaala wuxuu u reebayaa dhismayaalkaas iyo waxaas dadkii dhisay markay alla caasiyeen in la halaagay dadkan in la tuso oo marka daarahan iyo waxaan ay ka tageen calaamad iyo cibraa laga rabaa iyaga iyo daarahoodii marka la shafo ee la baabi-inayana dee ilaahay inuusan midna u aabayeelaynin in la tuso oo waxaan ay dhoodhoobayaan iyo ayaga laftoodaba inuu alla baabi-inayo taasuu tilmaamayaa al ayb minhaa min alquraa qaryooyinkii waxaa ka mid a qaa'imun mid taagan oo camiran oo dadkoodii un la baabi'iyey iyo waxasiidun mid kharaabtay oo la guray ee la shafay oo derbiyadii iyo waxyaabaha iyo saqafyadii uun ay taagtaagan yihiin oo raadkii iyo wixii kale ay baabi-een ayb qaa'imun marka yuraa lahu atharun raad baa loo arkayaa waayo waxasiidunna laa yura laa yuraa lahu atharun wax raada loo arki maayo ayb xasiidna waa faciil bimacnaa mafcuulo xasiidun maxsuudun wamaa dalamnaahum ma dulminin inaga walaakin dalamuu anfusahum nafahoodii bayse dulmiyeen iyagu dulmigana shayga booskii ou lahaa in laga qaaday boos kale la dhigo waay ayb sidaa markay dhacday famaa aghnad ma tarin canhum iyaga xaggooda aalihatuhum macbuudyaalkoodii ay allatii macbuudyaalka oo yadcuuna ay tuugayeen oo ay caabudayeen min duunillaahi alla sokadiisa min shay-in ay shay-an waxba uma tarin shay-in marka waa nakira minta la gelinayaa marka waxay iska noqonay zaa-ida xagga icraabta marka maxalka ou marka shay-in min shay-in ay taagan tahay waa mafcuulu bihi ayb famaa agnat canhum aalihatuhum alatii yadcuuna min duuni illaahi shay-an uma tarin waay waxba uma aynan tarin ayb lamaa markii jaa-a uu yimid amru rabbika rabbigaa amarkiisii markuu yimid wamaa zaaduuhum uma aynan kordhinin gayra tatbiibin khasaaro waxaan ahayn yacni wamaa zaaduuhum waawda meeshaas ku jirto waxaa weeyaan ay wamaa zaadathum aalihatuhum wixii ay caabudi jireen ayaa looga kinayoonayaa ee maxaa waaw loo gelinayaa waaw dad noola looga kinayoodaayo yacni jamacahe ee aalihadaani alwaax iyo tiirar iyo dhagxaan iyo wax waxaa ka samaysan bay ahaayeene waxaa looga kinaayoonaya iyaga siday la ahayd iyaga sida ay la ahayd sidaa iyaga lama ahaynoo waxaan dhagax aan waxba taraynin un lama ahayne eintay sawiro iyo wax qorqoraan ayay malaa'ig iyo wax ka aaminsanaayeen sidaa marka calaa xaddi zacmihim baa markaa lagula hadlay wamaa zaaduuhum aalihadu ma aynan u ziyaadinin hum iyaga uma ziyaadinin hayra tatbiibin taksiir iyo khasaaro waxaan ahayn uma aynan ziyaadinin oo yuqaalu waxaa la yidhaha tababtuhu utabibuhu tatbiiban ayb wa minhu qowlu rajuli tabban laka markaad leedahay qof yacni tabban laka halaagha kuu sugnaado marka hayra tatbiibin bimacnaa halaag waxaan ahayn maynan u kordhinin aayaddan marka alimaam abu jacfar itabari wuxuu yidhi wahada alkhabaru min allahi caza wajala hadalkan ilaahay xaggiisa ka ahaaday wain kaana khabaran minhu caman madaa min alumami qablanaa in kastoo uu yahay hadal ilaahay subxaanahu watacaala uu ka sheegay ama uu kaga qisaynayo ummadihii naga horreeyey fainahu waciidun min allahi caza wajala lanaa annaga wuxuu noo yahay arrintan goodi ayb ayatuha alummatu ummad yahay ayb oo macnuhu markaa wuxuu ka dhigan yahay fainahu waciidun min allahi caza wajala lanaa oo annaga markaa allah uu noogu goodinayo ee ummaddan haddaan nahay annaa in salaknaa sabiilahum haddaan jidkooda qaadno ummadaha hore in salaknaa sabiila alumami qablanaa ummadihii naga horreeyey jidkooda haddaan qaadno maxaan uga dayanaynaa marka fi lkhilaafi calayhi wa calaa rasuulihi in alle laga hor yimaado la khilaafo rusushii in la khilaafo haddii sidaa aan uga dayanno oo aan ummadaha sidaas mar aan yacni dariiqaa marno sulika binaa sabiiluhum fi lcuquubati annagana jidkoodaa nala qaadsiinaya xagga cuquubada wa iclaamun minhu lanaa anahu laa yadlimu axadan waxaa kaloo aayadda ku jirta inuu allana ogeysiinayo cidna inuusan dulminaynin ayb wa ana alcibaada hum aladiina yadlimuuna anfusahum addoommaduna waa iyaga kuwa naftooda dulminaya un iyagaa naftoodii dulminaya addoommada marka meeshaa wuxuu ka rabaa qisaskii aan soo maraynay suuradda aan awaa-isheedii meelaha hore kusoo bilowna ilaa iyo hadda ee alla uu qisaynayo goodi baa ku jiro oo goodigaasuna waxa uu yahay haddaad ummadaha ku raacdaan alla khilaafkiis la khilaafo iyo rusushii oo la khilaafo haddaad ummadihii ku raacdaan idinkuna cuquubadaasoo kale waa idinku imaanaysaa waa idinku dhacaysaa ayb waa dersiga marka laga faa-iideysanayo wakadalika akhdu rabbika ida akhada alquraa wahiya daalimat ina akhdahu aliimun shadiid wakadalika kamaa akhada haa-ulaa'i kuwaan ummadahan lasoo sheegay siduu u qabtay oo kale ayaa akhdu rabbika rabbigaa qabashadiisu ay tahay idaa goortii akhada ou idaa akhada hadduu qabanayo alquraa magaalooyinka wahiya walxaal hiya iyaduna daalimatun tu dulmi fashay ay tahay ina akhdahu qabashadiisa alleh aliimun mid xanuujinaysa weeyaan shadiidun aada u adag ina fii dalika kaagaa waxaa ku sugan la-aayatan baa ku sugan cibro liman ayay ugu sugan tahay khaafa ka cabsaday cadaaba alaakhirati aakhiro cadaabkeeda qofkii ka cabsaday dalika kaagaasi yowmun maalin weeyaan aakhiro maalinka oo majmuucun la ururinayo lahu ay fiihi dhexdiisa lagu ururinayo annaasu dadka lagu ururinayo dhexdiisa wadalika kaagaasina yowmun maalin waaye maalinka oo mashhuudun la xaadiro oo qof ka maqnaanayaa uunan jirin wamaa nu-akhiru ma dibdhigayno hu maalinkaa ma dibdhigayno ilaa liajalin waqti unbaan u dibdhigaynaa waqtiga oo macduudin la xisaabay oo la tiriyey unbaan dib u dhigaynaa yowma maalin ya-ti ou imaanayo cadaabkii laa takallamu laa tatakallamu hadli maysa nafsun naf ilaa biidnihi ilaahay idinkii iyo amarkii unbay ku hadlaysaa fa minhum iyagii shaqiyun ayaa ka mida mid dhur darsaday iyo wa saciidun mid dhuroobay oo liibaanay ayaa dadkii ka mid ah markaa halkan marka alle cibradii iyo wixii qisaskii loo soo waday buu ka waramayaa allah wuxuu leeyahay wakadalika sidaadaas sidaan u qabanay ummadahaas hore akhdu rabbika rabbigaa qabashadiisa sidaasoo kale waay idaa akhada haddii uu qabto alquraa magaalooyinka hadduu qabanayo sidaasu u qabtaa alle wahiya walxaal hiya iyada oo daalimatun dulmi fashay dulmigii hadda magaaladaa loo nisbaynayaa dadkaa laakiin loo jeedaa waxaa dulmiga falaya derbiyada iyo geedaha maahane waa dadka ku nool un meeshaas ayb ina akhdahu alla qabashadiisa aliimun mid xanuun badan weeyaan xanuuji xanuujinayso shadiidun aada u adag oo aada u daran waa qabashada alle aayaddan nabiga sal l l slama xadiid saxiixa oo saxiixa ku sugan ee bukhaari uu wariyey iyo muslim labaduba ay wariyeen ayaa nebiga sala allahu min xadiidi abi muusa alashcari nebiga sal ll slam wuxuu yidhi in allaha layumlii lildaalimi ilaahay qofka daalimkaa waa u sugtaa xataa idaa akhadahu haddii uu qabto ilaa uu qabto lam yuflithu ma sii daayo qaala uma qara'a wuxuu aqriyey nebiga wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alquraa wahiya daalima marka haddii ilaahay kuu kaadinayood iska adduunyadii ku tumanaysid oo dulmi ku jirtid oo haddana lagu sii daynayo macnaheedu maahan in ilaahay raalli dulmigaas uu ka yahay laakiin adiga unbaa laguu sugayaa markuu alla ku qabtana bis waayo waa marka sidaa qofka inuu fahmo waxa laga rabo waa istidraaj oo ilaahay uu yidhi waumlii lahum ina kayd sanastadrijuuhum min xaysu laa yaclamuun iyo suuratu suuratu lancaam aayaddii aan kusoo marayno falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kuli shayin xataa idaa farixuu bima uutuu akhadnaahum baktatan faidaa hum mublisuun faquطica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin marka haddaad adiga dulmiya macsi ku jirtid haddana layska kaa dhaafayo maahan inaad ku dagantood u malayso in adigii aada toosan tahay haddaad sidaas u malaysana laba ciqaab ayaad ciqaaban tahay macsiduna waa lagugu ciqaabay inaad sidaa u malayso qalbigaagu qallalo oodan macsidiiba xumaan u arkin ama dhibba aadan uga jeedinna waa dhib labaad oo kale weyn alimaam ibnuljawsi saydulkhaadirka wuxuu yidhaahdaa macsida waxaaba kasii cuquubo badan qofku inuunan dareemeynin dhibkeeda iyo xumaanteeda qalbigiiba in dareenku ka dhinto in badan oo muslimiinta ka mida qalbigii waa jiraday maadadii jiradaa ku badatay maadadii jirada markay ku badatay ma dareemayo marka qof jiran sida uunan u dareemeynin cuntada dhadhankeeda iyo macaankeeda iyo yacni sida aanu u dareemeynin ama waxaa aadka u qaraar suusan u dareemeynin sidaas oo kale qalbigu markuu jiradana macsida ma dareemaya inay dhib leedahay iyo ma dareemayo quluubtuna dabcan waa saddex qalbi qalbi nool oo xayi ah waa qalbiga ilaahay u khushuucsan iyo qalbi dhintay isaga dhanba waa qalbulkaafir iyo qalbi marna maadadii jiradana ay ku jirto maadadii caafimaadkana wax ka haysto kaas marka meeshii badato ayuu khatar ugu jiraa marka qofka mar walbana quluubtiisii inuu kontaroolo fiiriyo bal inay meeshay joogto iyo aaday muhim u tahay sida keliya de uu ku dareemi karo macaasida xumaantoodana xumaanteedana waxay tahay inuu qur-aankiina akriyo tadabur iyo tafahum ku akriyo ee axaadiidta nebiga dhagaysto wacdi iyagaa aada iyo aada ugu filan ayb iyo dadkii akhyaarta ahaye wan wanaagsanaa saxaabada iyo taabiciinta iyo dadkii ka dambeeyey siiradooda iyo taariikhdooda inuu wax ka akriyo ayb ina fii dalika kaagaa dhexdiisa la aayatan cibro ayaa ku sugan liman ayay ugu sugan tahay khaafa ka cabsaday cadaaba alaakhirati aakhira cadaabkeeda marba haddii ilaahay sidan wax u halaagay adduunyadii kuwan sidan u halaagay aakhira cadaabkeeda waa la waa looga cibro qaadan karaa midkan innaga lafteenna innaga qalbigeenna uun iska iska yacni adkaaday maahane markaan arkayno yacni halaagu sida uu u dhaco mawdkiiyo tiradii ka badanayo dhulgariir daqiiqad socday ama wax lamida socdo oo intaas ummada ay ku baaba-ayso magaaladan ma la deganaan jiray la isdhahayo ayaan arkaynaa ama aan u arka ama yacni shaashadahan ha laga fiirsado ama maqalba ha nagu ahaatee haddana cibradiisu waa yar tahay aad bay u yar tahay in ilaahay meel camirnayd oo u bedelo kharaab oo u bedelo wax maahan markaa iyadu yacni ilaahay ku culus maaha wax ku culusna ma jiraan alle marka cadaabkaas markaad aragto kan aakhira inaad uga uga cibro qaadataa la rabaa dalika kaagaas yowmun maalin weeyaan maj maalinka oo majmuucun la ururinayo la kulminayo lahu ay fiihi maalinkaa dhexdiisa annaasu dadkaa lagu dhex kulminayaa waa maalin dadkii la kulminayo wadalika kaagaasina yowmun maalin waaye mashhuudun goobjoog laga ahaado oo cid ka maqan aynan jirin jinni iyo insi iyo wuxuush iyo xoolo kulli waa wada joogaanoo waydal wuxuushu xushirad meel marka xoolihii laga keenay bani aadan la kallifay maxaad u malaynaysaan marka iyo jinkii labadaas dhanaa ayb qofku marka si kastuu isyeelo halkaas laga weyn maayo isaga wamaa nu-akhiru ma dibdhigayno hu maalinka ma dibdhigayno ilaa liajalin waqti intii ka ah un baan u dibdhigaynaa waqtiga oo macduudin la tiriyey oo qofka yacnii caala saddex caalam ayuu ku noolaadaa ama saddex daarood daar waa middaan hadda aan joogno waa laga tegayaa iyada daarul barzakhaa la gelayaayo dhimashada markaad dhimato qabriga lagu geeyey ilaa qiyaamo laga buunka laga yeeriyaa daarul barzakh waay daarta ka dambaysaana waa daarul qaraar waa meesha lagu nagaanayo lagu sugnaanayo weligeed aan laga dhammaanayn khuluud waaritaanaa jiray ninna markaada markaas in mowdka in la gowracayuu nebigu sheegay bayna aljannati wannaar lagu gowracayo ninkii janno galayna wuxuu ku waarayaa jannadaas iyo nicmadaas ninkii cadaab markaa gaalnimo iyo ilaahay kaga hortegayna cadaabkaas buu isaguna ku waarayaa walciyaadu billah ayb marka waxaa ugu muhiimsanood haysato waxaad ogaanaya inay tahay diinka mar haddii mustaqbalkaaga dambaba uu ku xiran yahay waaritaanka jannada iyo waarita yacni naarta gelideeda ama ku waaritaankeeda iyo janno gelideedba haddii uu ku xiran yahay tawxiidkii iyo islaamnimadii ku xiran tahay ee waa inaad aada u ilaaliso kuwaas marka ood nicmo weyn u aragto mar haddii ilaahay ku siiyey yowma maalin ya-ti ou imaanayo ya-ti marka luqatu hudayl weeyaanoo ya-da waa la gooyey qiraa'adaani yowma ya-ti laa takalamu nafsun iyadoo hadda xaalatu jasmana aynan joogin ayaa ya-dii la jaray waa jaran tahay ya-dii masaaxifta cuhmaanna sidaanay ugu qornayd oo bilaa yaa-in ayay ahayd yowma ya-ti saasa saasay ahayd bacdi alquraa oo qura qiraa'aadkan mutawaatirka ka midana waxay akhriyeen yowma ya-tii laa takalamu nafsun yowma ya-tii marka luqada mashhuurka oo la yaqaano waaye yowma ya-ti iyadana luqa mashhuura waaye luqatu hudayl luqadood waayo iyagu waxay yidhaahdaan maa adri maa taquuluuna maa adri maa taquuluuna maa adri meesha aydiya-da ma sheegayaan ayb yowma yati laa takal yowma maalin ya-ti ou imaanayo maalinku ou imaanayo laa takalamu ma hadlayso ay laa tatakalamu ma warramayso ma hadlayso nafsu naf ma hadlayso ilaa biidnihi ilaahay amarkiisa unbay ku hadlaysaa ma hadlaysadaan marka qur-aanku waxaa kusoo aroortay inay hadlaysa haddana oo ay cudurdaar beena iyo wax sheegayaanoo wallaahi rabbinaa maa kunaa mushrikiin iyaan ancaam kusoo marnay macnuhu waxaa weeyaan xaalaadka kala duwan marna waa hadlaysaa marna ma hadlayso oo mawaaqif kala duwan buu qur-aanku ka warramaya ayb amase yowma ya-ti laa takalamu nafsu nafyigu wuxuu ku dhacayaa hadal xujale kuma hadlayso hadal xujale ma ku hadlayso oo qofku adigu markuu kula hadlo warkiisa uunan toosnaynoo wax daliila iyo xujo uunan ku dhisnayn war iska aamus ma hadline ayaad leedahay ninkiina waa hadlayaa haddana ma hadlin baa leedahay wax usluub carabi oo carabtu taqaan waayo labadaas wej baa lagu ayaa aayadda lagu tawjiihiyaa qurtubi sida uu sheegayo fa minhum dadkii waxaa ka mida shaqiyun mid dhur darsaday baa ka mid oo ilaahay u qoray ee shaqaawo ou u qoray walciyaadu billaah oo inuu naartii ku waaro gaalnimo adduunyada kaga baxo iyo wa saciidun mid liibaanay baa ka mid oo nasiibsaday labadana marka xag allah laga qoraa cilmi allahna ilaahayna cilmigiisa uu ku qoraa isagaa og meesha hidaayada hanuunka u qalanto ayb oo taa ilaahay marka cid isaga waajib wax ugu leh ma jiraan haddana laakiin ambiyadan uu soo diray iyo caqligan adiga lagu siiyey iyo wax badan baa adiga in lagula xisaabtama keenayso fa ama aladiina shaquu fa fi nnaari lahum fiiha zafiirun wa shahiiq fa ama aladiina kuwa shaquu dhur darsaday fa fi nnaari naarta dhexdeeda yay ahaanayaan lahum waxay leeyihiin fiiha fi naari naarta dhexdeeda zafiirun cod aada u xoog badan iyo wa shahiiqun hinraag cod daciif ah oo tabar daran khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha naarta dhexdeeda maa daamat isamaawaatu muddata dawaami samaawaati samaawaat intay daa'im yihiin waalardu dhulka intuu daa'im yahay ilaa maa shaaa rabbuka rabbigaa intuu doonay maahane ina rabbaka rabbigaa facaalun mid sameeyo waayo samayn badan limaa waxa yuriidu ou doonayo wa ama aladiina kuwa suciduu la liibaaniyey oo la dhureeyey oo la liibaaniyey fa fi ljannati jannada dhexdooday ahaanayaan dhexdeeda khaalidiin xaalayyihiin kuwii waaraya fiiha jannada dhexdeeda maa intii daamat isamaawaatu samaawaatku ay joogaan waalardu dhulka ay joogto ilaa maa shaaa rabbuka rabbigaa intuu doono maahane cataa-an xaal uu yahay siismo siismada oo gayra majduudin mid la mid la goynaya aan ahayn oo aan go-aynin ayb labadan aayadoodna dadka mustaqbalkooda waay fa ama aladiina kuwii shaquu dhur darsaday fa fi naari naarta dhexdeeday ahaanayaan lahum iyaga waxaa usugnaaday fiiha fi naari naarta dhexdeeda zafiirun baa usugnaaday cod daran oo adag zafiirka iyo shahiiqa ilaa toban tafsiir meelahaas ayuu qurdubi sheegaa laakiin isku soo duuboo zafiirun waa cod aad u daran waxaana badanaa carabtu ay u isticmaalaan dameerka markuu qaylada bilaabayo cod weyn oo ku bilaabaa marka dambe uu soo gooynayana cod isaga marka gudaha uun ka qaylinayo ayuu ayuu noqdaa waa shahiiq markaas ayb oo ibnu cabaas marka isaga waxaa laga wariyey zafiirun sawtun shadiid wa shahiiqun sawtun daciif zafiirku marka waa awalu nuhaaqi alxamiir dameeraha qayladooda marka hore ayb weeyaan shahiiquna aakhiru nahiiqatin waa meesha marka ugu danbeyso idaa radadahu markau neefta celcelinayo kolkuu celcelinayo oo marka waa hinraag shahiiqu marka waa riimayaa marka gadaal hoos buu u riimayaa riimitaankaas marka cod daciifa ayuu noqonayaa marka horena qaylo codkiisii waa qaylo iyagu marka sidaasa xaalkoodu ahaanayaa ayb lahum fiiha zafiirun iyo wa shahiiqun bay cod qaylo ah iyo mid markaa markay axgabaan ayay gudaha haddana ka riimayaanoo codkooda uu daciifayaa khaalidiina xaalay yihiin kuwii waaraya fiiha fi naari naarta dhexdeeda ku waarayo maadaamat isamaawaatu maada marka masdariya darfiya muddata dawaam macno muddana waa wadataa dawaamna masderna waa laga dhalaalinaaya waa laga dhalaalinayaa macnuhuna marka carabtu dhaqankoodu wuxuu ahaa markay rabaan inay tilmaamaan waxaani wax aan dhammaanaynin waayo inay yidhaahdaan ayay waxay yidhaahdaan shaygaani waa jirayaa ama sidaas baad ahaanaysaa maadaamat isamaawaatu waalardu bay dhahayaan ayb oo shay daa'ima markay sifaynayaana waxay dhahaan hada daa'imun dawaama asamaawaati waalardi ayb marka wixii iyagu ay yaqaaneyna lagula hadlayaa marka macnuhuna marka waxay tahay weligood waa ku jirayaan naartaasi iskaga dhex jirayaan ayb khaalidiina xaalay yihiin kuwii waaraya fiiha fi naari naarta dhexdeeda ku waarayo maadaamat isamaawaatu samaawaatku intay daa'im yihiin oy jiraan waalardu iyo dhulka ilaa maa shaaa rabbuka rabbigaa intuu doonay maahani istinahani marka xaggee ku dhacayaa laba tafsiir tafaasiir badan baa ku jirto ilaa lix meelahaas gaaraya labaas ugu muhiimsan tafsiir wuxuu leeyahay istinaha wuxuu ku dhacayaa ahlu tawxiidkaa loo jeedaa naartay ku waarayaan wixii naarta galay ilaa maa shaaa rabbuka rabbigaa wuxuu doono maahane oo ah dadkii ahlu tawxiidka ahaayee naarta galay iyaga waa laga soo saaraya kuwaasi naarta ku waari maayaan oo daa'im ku ahaan maayaan ayb marka khaalidiina fiihaa shaqaawada marka laga hadlaya qofku markuu naarta galo nin walbaa waxa weeyaan kullun bixasabihi ninkii marka dunuubtiisu macaasidiisu naar ay geysay nooc shaqaawo ah waa haysataa ninkaasi kuwa marka muslimiinta islaamnimada ku dhintay ee tawxiidka haystay waa laga soo bixinayaa shafaacada nebiga iyo mu'miniinta shafaacadooda alla uga soo saaraya ilaa marka dambe kuwo cutaqaa uraxmaan la yidhaahdo waxaa jira ilaahay subxaanahu watacaala isaga uun garanayo naarta kasoo saarayo ayb macaanidaas baa marka meeshaas yaa ku jirta marka ayb tafsiir sidaas buu leeyahay waana qowlu daxaak ibnu jariirna midkaas ayuu doortay tafsiirka labaad waxa uu yahay ibnu cabaas iyo ibnu mascuud iyo shacbi iyaa laga wariyaa aharna waa jiraa cumar bnu lkhadaab laga wariyo oo cabdun bin xumayd iyo uu warinayo aharkaasi marka waxaa ka muuqanaysa iyo isaga oo wuxuu leeyahay laya'tiyanna calaa jahannama zamaanun jahanama waxaa u imaan doono waqti tukfaqu abwaabuhaa irdaheeda la xirayo laysa fiiha axadun qofna uusan ku jirin ayb waana marka wadalika bacda maa yalbathuuna fiiha axqaaban markay zaman dheer ku jiraan weeyaanna markaasi ayb qowl sidaasna waa jiraa aqwaal kaloo kii hore ka ag dhowdhowna waa jiraan macnuhu qowlkan dambe laakiin asaaniiddiisa xadiidkaas cumar iyo inqiaac baa ku jiro dacfi baa ku jiro qowlkan leanna qowlkan daahirkiisu wuxuu tusayaa naarta inay baaba-ayso qowlkan daahirkiisu saasuu tusayaa saxaabadanna asaaniid saxiixa ugama sugnaanin nusuusta qur-aankuna naartu inay weligeed jirayso ayay tilma ayaa ku cad oy tilmaamaysaa waa jiraan culimada qaar yacnii masaladan intay ka hadleen aada uga basdiyeen haddana markaa yacnii aada moodid inay dooranayaan qowlkan dambe laakiin qowlkan dambe saa uma xoog badna ayb oo ilaa maa shaaa rabbuka istitnaha halkan ku jiro wuxuu ku dhacayaa dadka ahlu tawxiidka ah amaa gaalku asagu weligiis waa ku jirayaa mana ka baxayo sida saxiixa caqiidatu ahlisunna waljamaaca ay tahayna sidaas waay ayb marka meeshaasi aahaartan iyo xadiidtanina waa ku jiraan meelo badanna alimaam ibnulqayim waa uga hadlaa meesha laakiin uu aad wax ugu kala bixiyey waxaad moodaa kitaabkan alwaabilu sayibka inuu yahay oo alwaabilu sayibka wuxuu ku leeyahay ibnulqayim naartu laba ictibaar bay leedahayo naaru lmuwaxidiin iyo naaru lkafara dadka muwaxidiinta ee muslimiinta naarta ay gelayaan midaas waaye midda waa baaba-aysaa ama la leeyahay ilaa maa shaaa rabbuka iyo laga soo reebaya amaa naarta kafarada ma baaba-aysuu leeyahay hadalkaas baana hadal tafsiil mas'alada ah kaasaana markaa isaga qowl aada moodaa marka in looga dhigi kara maadaama uu kitaabada kalena aqwaal un soo guurinayay midkanna uu sidan u kala tafsiiliyay kaas ayaa yay tahay marka xoogna badan xoog badanna leh qaar waxay yidhaahdeen ilaa maa shaaa rabbuka waxaa laga wadaa istitnaha intay adduunyada ku noolaayeen ilaa intay adduunyada iyo qabriga ku jiraan naar kuma jiraan moogta marka naartay ku waarayaan oy gelayaan inta ay cumrigooduba in jiritaankooduba intay intay jireen marka laga reebo intii ay adduunyada ku noolaayeen iyo qabriga istitnaha halkaana waa loo celin karaa tafsiir saddexaad waay ayb wa ama aladiina ina markaa wuxuu yihi ina rabbaka rabbigaa facaalun mid samayn badan waayo oo sameeyo limaa yuriidu waxa uu doonayo wa ama aladiina kuwa suciiduu la liibaaniyey saciduuna waa la akriyay kuwii liibaanay waayo marka macnaheedu fa fi ljannati jannada dhexdeeday ahaanayaan ay ku sugnaanayaan khaalidiina xaal ay yihiin kuwii waarayo fiihaa jannada dhexdeeda ku waarayo maadaamat isamaawaatu samaawaatku intay ahaadaan oy jiraan iyo waalardu dhulka ilaa maa shaaa rabbuka rabbigaa intuu doonay maahane waa intay adduunyada iyo ku noolaayeen oy jireen cataa-an xaalay tahay siismo siismada oo geyra majduudin tuu la goynaya aan ahayn marka jannada iyada ma baaba-ay yacnii inaynan baaba-aynin wax war ka keenayba maleba wax aathaarana oo janno waa baaba-aysaa sheegaysana ma jirto aayadduna ma laga fahmi karaa xataayo cataa-an hayra majduud baaba aayaddu ay raacisay ee midda hore waayo midda ishkaalka aayadda markaa dadka qaar markaa ay ka keen ay ka keeneen taas hore cataa-an xaal ay tahay siismo jannadaasi hayra majduudin tu la goynayana aan ahayn meeshaas marka waxaad dareemaysaa oo mid la goynayo go- ka go-aysa ma aha meeshaa marka ninkii jannada gala hadda ilaahay siismadiis iyo hibe alleh iyo fadli allow ku galay acmaashani marka allah ku waafajiyey darajaadka jannada iyo waa lagu kala galaa laakiin jannadu iyada sideeda waxay tahay fadli allah lagu galaa maxaa yeelay camalkaaga iyo meeshaas waxa yaallo isuma dhigmaan ma ku iibsan kartid camalkaaga yarkaa waxaad ka helaysid meeshaa ku iib ma ku iibsan kartid laakiin marka sabab waa u noqonayaa camalku falaa taku fii miryatin mimaa yacbudu haa-ulaa maa yacbuduuna ilaa kamaa yacbudu aabaa'uhum min qabl wa inaa lamuwafuuhum nasiibahum gayra manquus falaa taku ha ahaanin haddaba fii miryatin fii shakin wax shaki ah dhexdii mid ku sugan ha ahaanin mimaa kii xaggiisa shaki kaga sugan yacbudu ou caabudayo haa-ulaa'i kuwan maa yacbuduuna ma caabudayaan ilaa kamaa sidii unbay u caabudayaan yacbudu aabaa'uhum aabayaalkood ay u caabudi jireen alaalihata macbuudyaalka yani min qablu min qablihim iyaga hortood wa inaa anaguna lamuwafuuhum kuwa oofinayo dhammaystirayaan nahay nasiibahum iyaga nasiibkooda kuwa u dhammaystirayaan nahay hayra manquusin mid la nuqsaamiyey xaal ownan ahayn falaa taku ha ahaanin nebi moxamedow fii miryatin fii shakin shaki dhexdii ha ahaanin mimaa kii xaggiisa aada ka shakiso yacbudu haa-ulaa'i kuwan uu caabudayo yacnii kuwan waxa ay caabudayaan inay baadi ku sugan yihiin wax shakiyaya ka qabin walidaalika qofka muuminka waxaa la rabaa diin kasta oo ka soo hartay diintan islaamka baatil inay tahay wax shakiya inuunan ka qabin maxaa yeelay xadiidku wuxuu leeyahay man qaala laa ilaaha ila allahu wa kafara bimaa yucbadu min duuni illahi qofkii laa ilaha illa allahu yidhaahdo wax allaale wixii ilaahay keyrkii la caabudayana ku kufriyo dii laakiin aada leedahay mabaadi'du kuwanna waa saxan yihiin kuwanna waa saxan yihiin waxaana ay tahay mabaadi' caqiide ah oo cibaado allah la caabudayaa iyo mkeyrkii baa la caabudaya haddaad tiraa waa waa siman yihiin dhib ma leh waxaad noqonaysaa qof markaasi yacni shaki uu kaga sugan yahay wuxuu isaga ku taagan yahay kuwaa baatilkoodana shaki kaga laba shay baa marka lagaa rabaa islaamnimada aada ku sugan tahay xaq inay tahay inaad adiga markaa aada hubto lianna shuruudda tawxiidka waxaa ka mida waxaa ka mida yaqiin yani waxaana aada leedahay yani ilaahay keliya in cibaadadu uu istaahilo yani yaqiin inaad ka ku qabto yaqiin marka shaki baa kasoo horjeeda waxa keyrka uu hayste gaaladana iyagu marka keyrka waxaan ujeedaa kuwa ilaahay keyrkiiba caabudaye waxaas isaguna ilaahay keyrkii in la caabudaa mabda baatila inuu yahay inaad og tahay oodan shaki kaga sugnayn baa la rabaa ayb maa yacbuduuna ma caabudayaan ilaa kamaa yacbudu sida u caabudayo aabaa'uhum aabbayaalkood un siday u caabudayeen min qablu iyaga hortood sida ay aabbayaalkood baatilka ugu jireen kuwa aan soo sheegnay sidoodii kale unbay kuwanna u caabudayaan wa inaa anaguna lamuwafuuhum kuwa oofinayaan iyaga u oofinayo u dhammaystirayo nasiibahum nasiibkooda gayra manquusin isagoon la nuqsaaminin walaqad aataynaa muusa alkitaaba fakhtulifa fiih walowlaa kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya baynahum wainahum lafii shakin minhu muriib walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah aataynaa muusa muuse waxaanu siinay alkitaaba kitaabkii baan siinay waa towreed fakhtulifa waa laysku khilaafay fiihi kitaabkii dhexdiisii ama fiihi muuse shanigiisii waa laysku khilaafay maxaa layskugu khilaafayna bitasdiiqi watakdiib qolana inay rumaysay qolana ay beenisay walowlaa kalimatun kelimad haddii lala-yahay kelimadda oo sabaqad hormartay min rabbika xagga rabbigaa ka hormartay waa maxay marka kelimaddaa in cadaabka aakhiro gadaal loo dhigay taa haddaynan ahayn la qudiya baynahum waaba la kala saari lahaayo adduunyada ayaaba marka lagu kala saari lahaayo kii ilaahay beeniyaba horaa laga halaagi lahaa wa inahum iyagu la fii shakin bay ku sugan yihiin shaki dhexdiis yay minhu xaggiisa kaga sugan yihiin shakiga oo muriibin wax shaki geliyo ayb walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah aataynaa muusa muuse waxaanu siinay alkitaaba towreed fakhtulifa waa la ysku khilaafay fiihi isaga shanigiisa khilaafkaana markaa bitasdiiqi watakdiib siduu allaba u yidhi nebi markuu yimaado dacwadii la yimaadaba khilaaf baa imaanaya walaqad arsalnaa ilaa tamuuda akhaahum saalixan an icbudu llaha faidaa hum fariiqaani yakhtasimuun waaba laba koox dadku waa doodayaan qolana marka ilaahay hala caabuday leedahay qolana maya ilaahay keyrkii hala caabuday ayay leeyihiin siraacaasaa mar walba jiray fakhtulifa fiihina mani macniheedu sidaas way walowlaa kalimatun kelmad haddii lala-yahay kelmadda oo sabaqad hormartay min rabbika xagga rabbigaa ka hormartay kelmaddaana waxay tahay in dadka markay wax beeniyaanba inaan horeba laga halaagin ee waqti la siiya loo kaadiyo cadaabkana qiyaamaha la geeyey laqudiya wuu kala bixin lahaa beynahum iyaga dhexdooda fi dunyaa buu ku kala saari lahaa wa inahum iyagu la fii shakin shaki dhexdii ayay ahaadeen minhu kitaabkaa ay kaga sugan yihiin ama cadaabka xaggiisa ay kaga sugan yihiin shakiga oo muriibin wax shaki gelinaya wa ina kula lamaa layuwafiyanahum rabuka acmaalahum inahu bimaa yacmaluuna khabiir wa ina kullan mid kasto wa ina kullan mid kasto lamaa laman qoom weeyaan layuwafiyanna lawallaahi yuwafiyanna alla u oofiye oo oofiyee hum iyaga u oofiyey rabbuka rabbigaa acmaalahum acmaashooda u oofiyey rabbigaa inahu alle khabiirun mid baadin og waay bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan ayadan dhowr qiraa'aa ku jirta qiraa'adan marka wa inna iyo wa in labadaas bitakfiifi wa bitashdiidi ayb lamaada meesha ahna waxaa ku jirto bitakfiifi watashdiidi iyadana oo in la yidhaahdo lamaa iyo lamaa labadaba si kastoo ama wa in ha la yiraa ama wa ina ha la yiraa kullan horta waa ismigii inawa haddii waina la yidhaha waa iska caddahay wain markay tahayna waa mukhafafa min athaqiila markay mukhafafa min athaqiila tahayna isim waa la icmaal siiyey markaano kullan ismigeedii oo mansuuba wa waana waxayna rajaxay aayadda lagu rajaxaa ama shaahid ay u noqonaysaa madhabka basriyiinta oo iyagu ay leeyihiin innada haddii la fududeeyo in la yidhaahdo ismigii in la icmaal siiyana waa bannaan tahay qaliilan in la ihmaaliyana waa bannaan tahay haaliban ama kathiiran qaliilkii waayo marka aayaddu hadda ay daliil u tahay marka waa in kullan marka la yidhaahdo ayb lamaada iyada iyo lamaada marka lakala tawjiihinayana in markaa la yidhaha tan marka qiraa'adan hadda aan ku wadno wa ina kullan mid kastaa oo umam ummadaha ka mid ee dadkii kuwii lasoo xusay iyo ummad kastaaba lamaa laman qoom waay marka lamaa bimacnaa laman waa qoom iyo dad sidooda u taagan haye kadib marka maxaa imaanaya layuwafiyanahum lawallaahi yuwafiyanahum rabuka rabbigaa waa u oofinayaa acmaalahum acmaashoodii waa u dhammaystiraya ummad kasto ayb ama in markaa la yidhaha haddii sida kale loo dhigo wain kullan lamaa layuwa oo maada la fududeeyana sila ama zaa-iday noqonaysaa xagga icraabta macnuhuna marka wuxuu noqonayaa wain kullan mid kasto lamaa lamaa lamaa layuwafiyanahum ay layuwafiyanahum waa u oofinayaa alle oo markaa jumladaasi inay saa dhacdo marka ayb ilaa in la yidhaahdo laamkaa macnaa ilaa layuwafiyanahum sidaasoo kale la dhahana way bannaan tahay aduu marka midaanaan ku soconayna inahu alle bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan khabiirun mid baatin og waay ummad walba marka waxay geysato waa loo oofinayaa fastaqim kamaa umirta waman taaba macaka walaa tadaw fastaqim toosnow kamaa sidii umirta lagu faray u toosnow adiga iyo waman duul taaba noqday ilallaahi alla usoo noqday macaka xaalay macaaga yihiinay kula jiraan adiga walaa tadqaw ha xadgudbin xadgudub iska ilaaliyo ha xadgudbin inahu alle basiirun mid arkid badan waay bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan walaa tarkanuu ha u iilanina oo ha u leexanina ila aladiina kuwii dalamuu dulmi falay fatamasakum markaa ay idin taabato annaaru naartii ay idin taabato wamaa lakum idinma sugnaanin idinku min duunillaahi alla sokadiisa min awliyaaa awliyaa-u kuwa idin gargaaro idinma sugnaanin alla sokadii uma markaa dabadeed laa tunsaruuna la idin hiilin maayo ma la idin gargaarayo labadan aayadood iyadana midda horena nebigaa istiqaamo la farayaa ee iyo ummadiisa yaa istiqaamada la farayaa xadiid idiraab uu ku jirana waxaa kusoo arooray ee nebigu sal l slam inuu yidhi shayabatnii huudun wa akhawaatuhaa huud iyo kuwa suuradaha lamidka ah yaa i ciraysiisay ayb istiqaamadan marka meeshan ku jirta weeyaan waxa uu nebigu la murgay baa la yidhi xadiidku laakiin dacfi baaba ku jira fastaqim toosnow kamaa sidii umirta lagu faray u toosnow oo xaggay xagga ha fiirinin dariiqi sidii lagu amray u toosnow adiga iyo waman duul taaba noqday ilallaahi ilaahay u towbad keenay macaka xaalay la jirkaaga yihiin ay waman aamana macaka kuwii kula rumeeyey alle iyaguna ha toosnaadeen cumar bnu lkhadaab radia allahu canhu wuxuu yidhi alistiqaamatu istiqaamada an tastaqiima cala alamri wannahyi istiqaama macnaheedu waxay tahay inaad amarka iyo nahyiga ku toosnaato waxaa samey waa inaad samaynayso samayntiisa ku toosan tahay waxaas ha samaynin inaad ka joogto oo saa ku toosan tahay ayb oo markaa yacnii aadan samaynin markaa leexleexasho iyo iiliilasho inaadan la imaanin ayb saxaabigii nebiga u yimid sufyaanu bnu cabdillaahi ee yihi qul lii fi lislaami qowla laa as'alu canhu axadan bacdaka wuxuu nebigu ugu jawaabay qul aamantu billahi uma istaqim istiqaamadii marka waa taas istiqaamada marka waxaa lagu toosnaanayaa towxiidka waxaa lagu toosnaanayaa sunnada nebiga waxaa lagu toosnaanayaa daacada alle intaas istiqaamay wada baahan yihiin shayga ugu horeeyo istiqaamada u baahan waa towxiidka haddii isaga la waayo aasaaskii camalka waayo waa khalaas nacam walidalika ilaahay wuxuu yihi fii suurati fusilat faاstaqiimuu ilayhi wاstakfiruuhu waweylun lilmushrikiin waweylun lilmushrikiin alistiqaama cala tawxiid waay marka inta aada nooshahay maskaxdaadu fayowdahay wixii ilaahay iska lahaa isaga u daa cid kale ha siinin ama malag ha noqoto ama ha noqdo rasuul ha noqday wixii ilaahay lahaa isaga u barax tir leanna ilaahay sidaasuu rabaa alaa lilaahi diinu lkhaalis sunnadana inaad ku toosnaato oodan xaggay xagga uga bayrin ayb abubakar radia allahu canhu markii la yidhi jeeshkii usaamo soo celi markii muslimiinta dhexdooda nebigu markuu dhintay ummado badan ay diintii ka baxeen ayaa waxaa la yidhi jeeshkan usaamo soo celi aan innaga markaas yacni hawshaan iyo muhiimaddan aan ku qabaneh ile meel kale bannaan ma aadi karno iyadoo gudihii sidaan tahay markaasuu abubakar radia allahu canhu waa diiday mowqif adaguna ka istaagay wuxuu yidhi waxaan ka cabsanayaa buu yidhi inii akhaafu in khaalaftu amran min amrihi an asiir haddaan khilaafo amar nebiga amarkiisa ka mida waxaan ka cabsanayaa inaan simbiririxdo oo dariiqii ila leexdo ayb saasay saxaabadu marka aada ugu taagnaayeen iyadana sunnadii nebiga salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh qofku laakiin waa inuu ogaado sunnada nebiga aqoon u yeesho u barto waxaan sunnadii waaye iyo sunnadii ma aha waxay u baahan tahay marka daraasad diinkii lagu sameeyay u baahan tahay hadaad tiraa waxaan sunnadiis sidaa adigu u malaynaysa ay kula noqoto ama adigoon waxba baranaynin amaba cilmi ulahayn oo kutubtii sunnadiiba waxba ka garanaynin haddaad tiraa tanna waa bidco tanna waa sunno adiga aada xaakim ama qaado iska ahaato ee waa dhibaata iyo wareer ayb sunnadii nebigu markaa inay sunno tahay waxaan inay sunno yihiin iyo inaynan ahaynna waa lagaa rabaa inaad ogaato ayb kadib marka waxaa kaloo qofka laga rabaa alistiqaama cala aaca waxyaabaa lagugu farad yeelay waxyaaba waa lagaa reebay kawaana inaad marka sidii alla kuu faray u toosnaato ayb wixii sunnooyinana inaad la timaado waxyaabaha makruuhaadkana a ka fogaato haddaad intaas ku darto waa dariiqii saxda ahaa qof ku taagan qofkaana marka wuxuu helayaa de in aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ikatu an laa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun walaa tarkanuuha walaa tadqaw ha xadgudbin marka istiqaamo waxaa khilaafsan oo kasoo horjeedo guluwi guluwigana horaan uga soo hadalnayo macnihiisu imaa waa ifraad imaa tafriid qofku shaygan xadkii uu joogay inuu ka dheereeyo ama inuu ka gaabiyo labadaa nooc unbaa guluwiguna uu yahay waana meesha shaydaanku dadku kasoo galo ninkii dadaal badanna waa dhaafinayaa meeshii lagu lagu joojiyey buu dhaafinayaa ninkii uu ka dareemo tasaahul iyo leegleegsi iyo inuu iska caajisan yahayna diintii wuxuu uga dhigayaa baabu tasaahul ou kasoo gelaya marka labadii dhinac ifraadka iyo tafriidka waa in la yska ilaaliyo inahu alla bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan basiirun mid arkid badan wa walaa tarkanuu ha u leexanina ha iilanina ila ladiina kuwii ha u iilanina dalamuu dulmi falay fatamasakum ay idin taabato markaasi annaaru naar ay idin taabato aladiina dalamuudana qurtubi wuxuu leeyahay alimaamu lqurtubi raximahu llah wasfigan oo dulmiga dulmu shirki iyo dulmu lmacsiya labadaba soo gelaya qof marka dulmi ku sugan adiga ha u garbeynin hana u iilaninoo dulmigiisaas marka ha kala qeyb qaadanin iska ilaali marka haddau macnaha mushrig uu yahay ama gaal uu yahayna hadda kufrigiisa iyo mabaadi'diisaas qaabka daran haddaad ugu nusrayso oo aad markaa ku garab siiso waxaad ku noqonaysaa isagoo kale dayib mabaadi'daas kufriga ah haddaad ugu nusrayso adoo og isagoo kale aad ahaanaysaa dayib kii isagana bidcada iyo macsida ku jiray dulmigaa ku jiray muslimba ha ahaadee dulmiga uu ku jira haddaad ugu garbaysana dembigiisoo kale aad qaadaysaa cid wax dilaysa inaadan dil ugu kaalmaynin mid markaa yacnii si xun ama qaab xun adduunyadii ku raadinaya inaadan garab siinin waxyaabahaasoo dhan marka inaad iska leexiso dadka daalimiinta aadan u iilanin fatamasakum markaa uu idin ay idin taabato annaaru naar wamaa lakum idinma sugnaanin min duunillaahi alla sokadiisa min wliyaa-a kuwa idin maamulo uma markaa dabadeed laa tunsaruuna la idiin gargaari maayo haddaa u iilataan daalimiinta waaqim الsalaata طrafay الnahaari wazulafa min alleyli ina alxasanaati yudhibna sayi'aat dalika dikraa lildaakiriin waaqim oog asalaata salaadii oog darafay الnahaari maalinta labadeeda daraf labadeeda qey labadeeda qeyb labadeeda cirif wazulafan iyo qeyb oo min alleyli habeenkii ka midana salaada oog oo u tuko ina alxasanaati xasanaadku yudhibna waxay tagsiinayaan oy tabinayaan asayi-aati xumaanyaalka dalika kaagaasi dikraa mawcidatun waano waay lildaakiriina kuwa waansamayay waano u tahay ay lilmutacidiina wasbir sabr fa ina allaha alle laa yudiicu laa yudiicu ma dayacayo ajra almuxsiniina muxsiniinta ajrigooda ilaahay ma dayacayo halkanna qofkiibaa marka waxaa lagu dhisayaa xiriirka alle iyo isaga u dhexeeya dacwadana marka arrimahan waa u baahan tahay qofka daaciga ama dacwada ku jiro wuxuu u baahan yahay marka cibaado rabbi inuu hayo cibaadadaas rabbi marka quwo iyo xoog ay siinaysaa dacwadiisay u siinaysaa xoog dadka markay arkaan lafteeda marka waa kuwaana aakhiray ku xusuusanayaan wixii uu sheegayey iyo isaga xaalkiisiibaa waxay yaa ismudaabaqaynaya oo isdaboolaya macaanidaas baa marka ku jirta wa aqim oog asalaata marka haddaad duruqdii daalimiintana lagaa celiyey dee xag alle inaad u jeesato waayo ayb iyaga marka ilaahay isaga kaa qabanaya marka haddaad xag alle u jeesato isla markaana yacni aada wixii alla ku amray la timaado waad guulaysanaysaa wa aqim oog asalaata salaadii oog darafay nahaari maalinta labadeeda daraf labadeeda dhinac alghadaatu waalcashiyu waayo marka aroorta iyo galabka macnaha waxaana loo jeedaa subaxa iyo maqribka mujaahid isaga wuxuu yihi darafa nahaari salaatu subxi waduhri waalcasri maalinta labadeeda daraf waxay tahay salaada subax duhurka iyo casirka wa zulafan min alleylina waa salaatu lmaqribi waalcishaa maqribka iyo cishaha labada salaadee la tukado marka shantii salaad baa meeshan ku wada dhex jirto qaar kalena waxay yidhaahdeen salaatu alfajri iyo waduhri darafun waa hal darafay joogaan wa salaatu lcasri iyo walmaqribina darafun waa daraf wa zulafan min alleylina yacni alcishaa shantii salaadood saad u dhigtaba shanta salaadood unbaa nala faraya inawazulafan iyo qeyb min alleyli habeenkii ka mida ina alxasanaati xasanaadka yudhibna waxay tagsiinayaan markaa habeenkii saa zulafan marka saacaad habeenkii ka mida unbaa loo jeedaa wazulafan saacado min alleyli habeenkii ka mida ina alxasanaati xasanaadka yudhibna waxay tagsiinayaan asayi-aati xumaanyaalka oo aayaddan intaanay soo degin waxaa la yidhi nin baa xadiid saxeixa waxaa kusoo arooray nin baa nebiga u yimid markaasuu yihi rasuul allow xad ayaan galay iga iga dahir markaasuu yihi maxaad samaysay haween baan dhunkaday buu yihi markaasuu nebiga iska fariisay yihi salaaddii baa la tukaday markii salaaddii laga baxay buu marka wuxuu yidhi manala tukatay haa aayadahan baa soo degay inuu ku akriyay marka waaqimi salaata طarafay nahaari wazulafan min alleyl ina alxasanaati yudhibna sayi-aat orad waa lagu dhaafay markaasuu wuxuu yihi alii haadihi khaasa yaa rasuula allah tani ani may gaar ii tahay buu yihi maya baa la yihi dadka dhan caamay u tahay meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa dhunkashada iyo taabashada iyo in iyada aan xad ka waajibeynin wayn ajnabi haddaad taabata ama dhunkata iyo xad kama waajibaya laakiin mukhaalafaa ku dhacday ayb yaanba yacnii xaddii xadkii zinadaba lagugu dhufanine laakiin dembi baad gashay oo nebiga waa ka yidhi sal l slam in allaha kataba calى bni aadama xadahu min الzina mudrikun dalika laa maxaalata alcaynaanu tasniyaani wazinahuma الnadr ilى akhirihi waa kii nabiga sal l slam yihi ayb dalika kaagaasi dikraa marka qofku haddii xumaan ay ka dhacdo wanaag badan inuu la yimaado waatbici sayiata alxasanata waatbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa xasanada lafteeda culimada qaar towbaday ku fasiraan oo haddii dembi kaa dhaco towbo ka daba keen dalika kaagaasi dikraa waano weeyaan lidaakiriina kuwa wax waaninayo ama lidaakiriina kuwa waansamaya mutacidiinta ah wasbir sabr fa in allaha aan a saddexda noocee sabarkaba marka meesha waa ku jiraa daacadood ku sabarto macsidood ka sabarto iyo qadaha iyo qadarkood ku sabarto midkaas qadaha iyo qadarka lagu sabraya haddana laba nooc u kala baxayo waxna waa wax adiga bani aadam sabab aynan u ahaynoo xag alla un kaaga yimid oo kugu dhacay noocna waxaa weeyaan xag alla u kaaga yimid laakiin bani aadanaa sabab looga dhigay midkaas dambe waayo marka midka dhibka badan oo qofkii sabro un markaasi caaqibada uu helayo waana midka hadda aayaddan iyo suuradda siyaaqi aayaadka iyo aayaddan waxaa isku xiraya kaas waa oo dariiqa dacwada ku sabaroo dadkan aada dacwada siinaysaa dhibaa kaaga imaanayo dhibkaa u dulqaado bani aadamku wuxuu jecel yahay wixii bani aadam isaga lamida uga imaanayo inuu ka argoosto u jecel yahay naftuna marka way dhibaysaa sabarkaas marka sabarkaasaa lagu tarbiyeynayaa nebiga asxaabtiisa nacam marka ambiyada ilaahay waa la yimaadeen guushana ayagaa markii dambe yeeshay nacam ilaa maalinkii nebigu ma ka furtay dadkii markii ay yiraa uu yidhi maada tadunuuna anii faacilun bikum waa kuu yidhi marka akhun kariimun wabnu akhin kariim markaana wax allaale wixii ay sameeyeen nebigu waa iska dhaafay nacam oo markaa wuxuu yidhi idhabuu fa antum ulaqaa nabiyullaahi yuusufna saasoo kale u qaatay isagana qaala laa tahriiba calaykum اlyowm yakfir اllahu lakum wahuwa arxam الraaximiin middaas marka nin karti lahaa samayn karoo rag ah ayb nebigu waa ka yidhi laysa shadiidu bisurca inama shadiidu ladii yamliku nafsahu cinda algadb ayb wصbir sabr fain allaha ale laa yudiicu ma dayacayo ajra اlmuxsiniina muxsiniinta ajrigooda falowlaa kana min alquruuni uluu min qablikum uluu baqiyati yanhawna can اlfasaadi fi اlard falowlaa kaana fahallaa kaana alla ma u ahaado min alquruuni quruuntii xaggooda min qablikum xaalay ahaayeen kuwa idinka horreeyey uluu baqiyatin maxay maxaa loo heli waayey uluu baqiyatin khayrka kuwo u saaxiib ah kuwaasoo yanhowna reebayaan cani ilfasaadi fasaadka iyo xumida reebayaan fil ardi dhulka dhexdiisa xaal uu yahay fasaadkaas ilaa qaliilan laakiin lagu noqoya qaliilan wax yar oo minman ah anjaynaa aan badbaadinay oo minhum yaa min minhum iyaga ka mida kuwaas maahani oo iyagu markaa yanhawna cani ilfasaadi fasaadkay kuwaa reebayeen watabaca aladiina kuwii waxaa raacay dalamuu dulmi falay watabaca aladiina kuwii waxay raaceen dalamuu dulmi falay maa wixii bay raaceen utrifuu loogu nicmeeyey fiihi isaga dhexdiisa wa kaanuu waxay ahaayeen mujrimiina kuwa dembaabay wamaa kaana rabbuka rabbigaa ma ahayn liyuhlika inuu halaagaya alquraa magaalooyinka bidulmin dulmi kuku halaagaya maunan ahayn alle wa ahluhaa walxaal ahluhaa dadkeeduna muslixuuna kuwa u hagaajinaya ay yihiin labadan aayadoodna islaaxa iyo fasaadkaa looga hadla nacam bulsho markay meel ku nooshahay waa in laga helo dad muslixiina nacam haddii laga waayo dad muslixiina dadkaasi waa la halaagayaa markaas nacam dad indheergarad oo muslixiinoo khayr u saaxiiba oo midka xun gacantiisa qaban karo si markaa sharta imaanayso looga nabadgalo taas markayuu alla tilmaamayaayo wuxuu leeyahay ummadihii idinka idinka horreeyey maxaa looga heli waayey ummado khayrka u saaxiibahoo hadday kuwaasu badnaan lahaayeen lama halaageen weyn laakiin kuwaasi markay yaraadeen ayaa halaagga u keentay ummad walbaa marka dadkii wanaagga ku jiray hadday yaraadaan dadku saas waaye nabiguna waa ki yihi sal l slama zaynab markay weydiisay an ahlaku wafiina saalixuun ma halaagsamaynaa iyadoo dad saalixiina nagu dhex jiraan nebigu muxuu yihi qaala nacam idaa kahura alkhabar xumidu hadday badato waa halaagsamaysaa aayadda marka waa aslun fi lgurba marka dhib xumaan ay jirto waa inay dadka marka yacni muslixiinta islaaxa u istaagaan iyaga haddii ama la doono ha laga diido ama sidii la rabo ha la yeelo waajibkooda inay markaa gutaan ee iyagana waa isu danaynayaan qeyrkoodna waa u danaynayaan markaas laakiin hadda sidaan u badanay maxaa iga galay markay timaado wax kasta waa kugu soconayaan adigana shar xataa daciif ah korkaagay ku soconaysaa haddii aad tiraano waxaan maxaa iga galay waa ka soconayaa inaad adigu ka noolaato haddaa isku daydo ma ka noolaanaysid gurigaaga u imaanayaan falowlaa kaana fahallaa kaana mau ahaado min alquruuni min ahli lquruuni qarniyaalkii dadkooda min qablikum idinka idinka horreeyay alla may ahaadaan maba laga helini uluu baqiyatin khayr kuwa u saaxiiba baqiya waxaa la yidhaha waxa khayrka lehe fiican macnuhuna waxay tahay shayga qofka khayrka waxa aad khayrka iyo wanaagga u fahamsan tahay waad baaqi yeelataayoo meelaad dhigataa oo waad reebataa marka wax ay reebteenoo khayra may muxuu jiri waayey waayo macnuhu kuwaasoo yanhowna reebayaan cani ilfasaadi fasaadka reebayaan fil ardi dhulka dhexdiisa xaal uu yahay fasaadkaasi fil ardi dhulka dhexdiisa la fasaadiyo xaal uu yahay ilaa qaliilan wax yar mimanna ah anjaynaa aan badbaadinayoo minhum ummadaha hore ka mid ah kaanuu yanhowna cani ilfasaadi fasaadkay reebi jireen kuwaas marka ilaadu waa istinaa oo munqaica waay marka watabaca aladiina kuwii wuxuu waxay raaceen dalamuu dulmiga falay maabay raaceen utrifuu fiihi loogu nicmeeyey nicmadii alla siiyey bay iska intay koreen ayay iska dhex dabaasheenoo wakhudtum kaladii khaaduu suuratu towbaan kusoo marnay wa kaanuu waxay ahaayeen mujrimiina kuwa dembaabay qofku marka inuu is ilaaliyo adduunyada un inaanu dabagelinoo raaxadiisa un uusan dabagelin wamaa kaana rabbuka rabbigaa ma ahayn liyuhlika inuu halaagayo alquraa magaalooyinka bidulmin dulmi ku halaagayo maunan ahayn walxaal ahluhaa dadkeeduna muslixuuna kuwa u hagaajinaya ay yihiin dadka hadday u hagaajinayaan ilaahay qaryada ma halaagayo walow shaaa rabbuka rabbigaa hadduu dooni lahaa la jacala annaasa dadku wuxuu ka yeeli lahaa ummatan ummad ummadda oo waaxidatan hal keliyata un ah walaa yazaaluuna ka zuuli maayaan oo ka tegi maayaan dadkii mukhtalifiina kuwa iskhilaafaya inay yihiin ilaa man ma ahane raxima rabbuka rabbigaa kuwa u naxariistay maahane oo iyagu ahlu ikhtilaaf maaha oo dad tanaaxur iyo ikhtilaaf madmuum ah dad ku jira maahan kuwaas waay walidaalika kaagaa dar kaagaas ayaana dartii ayaana khalaqahum alla uu u abuuray ishaaradu xaggay u laabanee marka walil ikhtilaafi u celi walidaalika walil ikhtilaafi ikhtilaafkaa khalaqahum alla u abuurayba dadka oo dad inay noqdaan waan muslixiin mufsidiin in la kala ahaado ayb macaani kalena waa ku jiraan waqtiga unbaa marka nahayo xoogaa marka macnahaasaan ku gooy ku gaabinaynaa wa tamat way taam noqotay kelimatu rabbika rabbigaa kelmadiisii way taam noqotay laamla-anna maxay tahay marka kelmadda rabbigaa laamla-anna buuxiye oo buuxiye jahanama jahanamo min aljinnati xaal ay jinka ka mid yihiin iyo wannaasi dadkii yacni xaal ay ka mid yihiin buuxiye ajmaciina dhammaantood ka buuxiye ayb oo kuwaa markaa yacni khilaafay alle dariiqiisa iyo manhajkiisa kuwaas ayb oo jahanama marka waxaa loo ballan qaaday jin iyo dadkii baa laga buuxinaya ayb waana sidaa jahanamo xaalkeedoo hal min masiid inay dhehaysa ka tegi mayso ilaa markaasi xataa yadaca rabu lcizati fiiha qadamahu ayb xadiidkii saxeixa ahaa sida uu tilmaamayay wa tamad way taam noqotay kelimatu rabbika rabbigaa kelmadiisii baa taam noqotay yacni xukmu rabbika waay rabbigaa xukunkiisii qadarigaa baa taam noqday laamla-ana buuxiye oo buuxiye jahanama jahanamo min aljinnati jinkii iyo wannaasi xaalay ka mid yihiin dadkii ajmaciina dhammaantood wa kullan naqusu calayka min anbaa'i rusuli maa nuhabitu bihi fu-aadak wa kullan dhammaan naqusu waan qisaynaynaa calayka adiga korkaagaan ku qisaynaynaa min anbaa'i rusuli kuwaasoo min anbaa'i rusuli rususha akhbaarteeda yacni xaggooda ka ahaaday maa ayaanu qisaynaynaa nuhabitu aan ku sugayna bihi maagaba fu-aadaka qalbigaaga aan ku sugayno waxaa qisaska laguu sheeg lagugu sheegaya qalbigaaga in la sugo waay wa jaa-aka wou kuu yimid fii haadihi tan dhexdeeda mawci suuraddan dhexdeeda waxaa kugu yimid alxaqu xaqii baa kugu yimid wa mawcidatun waana ayaa kuu timid wadikraa xusuusin baa kuu timid yaa kuu timid waana iyo xusuusin lilmu'miniina mu'miniinta ay u ahaatay yaa kugu timid suuraddan dhexdeeda ayb marka wa kullan waa mafcuul muqadamoo naqusudaas ayaa caamil u ah min anbaa-ina marka kullantaa laga sifaynayaa maa nuthabituna waa bedel oo waxaa laga bedelayaa marka kullantaa laga bedelayaa marka waxay noqonaysaa wa kullan naqusu wa naqusu waan qisaynaynaa kullan mid kastaa calayka adiga korkaaga ayaanu ku qisaynaynaa min anbaa'i rusuli kaasoo min anbaa'i rusuli rususha akhbaarteeda ah maa ayaanu qisa korkaaga aan ku qisaynaynaa kullanta ka bedel nuthabitu aan ku sugayno bihi maagaba fu-aadaka qalbigaaga aan ku sugayno wa jaa-aka wuu kuu yimid fii haadihi suuraddan dhexdeeda alxaqu baa kuu yimid iyo wa mawcidatun waana ayaa kuu timid wadikraa xusuusin lilmu'miniina xusuusin u ahna waa kuu timid suuraddan dhexdeeda oo suuraddan de wacdi wacdi iyo waciid labadaba waa ku timid nacam oo qofka qalbigiisu nool yahay suurad aada usa u saameynaysa waay waqul liladiina laa yu'minuuna acmaluu calaa makaanatikum inaa caamiluun waqul waxaa tiraa liladiina kuwii waxaa ku dhahdaa laa yu'minuuna aan rumaynaynin icmaluu camal fala oo shaqeeya calaa makaanatikum dariiqadiina ku shaqeeya oo ku socda inaa anagu caamiluuna kuwa shaqaynayo camal falayaan nahayo dariiqadeennaas towxiidka ee xaqaanu ku camal falaynaa wantadiruu sugta inaa anagu muntadiruuna kuwa koranayaan walilaahi alla unbuu usugnaaday qeybu samaawaati samaawaadka waxa ku maqan aan la arkaynin iyo walardi dhulka qeybkiisa waxa ku maqan alla unbuu usugnaado allah iska leh waa leeyahay marka macnayeeda waxaa ka dhalanaya waana ogyahay ila waxaad waxa qofku uu leeyahay waa ogyahay axadku waxa uu leeyahay waa wuxuu ogyahay walilaahi alla unba usugnaa walilaahi alla unba usugnaaday qeybu samaawaati cilmu qeybi samaawaati samaawaadka waxa ku maqan cilmigooda alla unbuu usugnaaday iyo walardi dhulka waxa ku maqan cilmigiisa oo dadka ka dahsoon alla unbuu usugnaaday wa ilayhi ilallaahi alle intii ka ah ayaa yurjacu loo celinayaa alamru arrin dhammaantii alamru arrinka loo celinayaa kulluhu dhammaantiis amar oo dhanna allah loo celinayaa facbudhu mar haddii marka rubuubiyadaas alla uu leeyahay oo isagaa waxaa amar amar isagaa kulligii loo celinayaa la yidhi marka isaga in la caabudo cibaadana isaga unbay ayaa ahal u ah facbud caabud hu isaga caabud alle watawakal tala saaro caleyhi korkiisa tala saaro kaalmayso meeshaana marka waa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin oo kale wamaa rabbuka rabbigaa ma ahaanin bigaafilin mid halmaamayo oo moog camaa kii xaggiisa tacmaluuna aada samaynaysaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed